بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد اللهم زدنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة وثنتان بالرضاع الأم المرضعة والأخت من الرضاع waxaynu dhexda kaga soo jirnay musanifku raxmatullaahi calayhi isagoo inooga soo warramay dumarkii nasabka ku xaaraam noqonayay xigaalnimada dumarkii ku xaaraam noqonayay oo toddoba ah biijmaaci ahlilcilmi ayuu inooga soo warramay waxa waana kiinagu yidhi naska qur'aanka waxaa lagu xaaraam yeelay afar iyo toban dumar ah markaa toddobadaa mooyaane wuxuu yidhi wathnataani labana biradaaci bay ku xaaraam yihiin bisababi radaac nuugmada sababkeeday ku xaaraam yihiin oo innagoo arki doonna inta nasabka ku xaaraam noqotay in la mid ahina inay ku xaaraam noqonayso radaaca laftiisa misna naska qur'aanka iyo dariiqadii uu hadlay ayuu rabaa inuu tilmaamo ee macnaheedu ma aha radaacada laba qurun baa ku xaaraama sidaa loogama jeedo wuxuu yidhi wathnataani labana biradaaci bay ku xaaraam yihiin alummu almurdica hooyadii nuujisay alummu hooyadii almurdicatu nuujisay iyo walukhtu walaashii min aradaaci nuugmada iyo walaashii nuugmada naska qur'aanku laba xagga radaacada labuu ka tilmaamay labadaasoo ah shaksiga hooyada nuujisay xaaraan bay ka tahay hooyadii nasabka horeynu u soo aragnay oo waa tii dhashay ama waa ayeeyooyinkii uu dhalmo ugu tegaya ku gaadhayey ama xag aabbaha ka soo jeedo ama xag hooyo ayeeyooyin oo dhan iyo hooyada dhashay taasi waa xagga nasabka tani way ka duwan tahay waxa weeye ilmahan waxay ugu hooyo tahay oo qura naaskay nuujisay naaska ayay nuujisay oo ilmihiibaa gabadh cidday doonto ha ahaato ama xigaal ha u noqoto ama ha fogaato heerkay doonaysa ha noqoto saynu insha allahu tacaala radaacada ku tilmaami doonno markaynu gaadhno gabadh baa nuujisay ilmihii gabadhaa nuujisay ilmaha waxay u noqonaysaa umu radaac hooyadii nuugmada bay u noqonaysaa hooyadii nuugmada farqina ma laha caanaha ay jaqsiinaysaa inay ku soo baxeen biljimaac oo galmo ay ku soo baxeen oo gabadh waxa weeye dhashay ay tahay iyo inay sidooda isaga soo baxeen inaan aan weligeed la guursan hadday caana yeelato sida uu imaamu shaaficiba umka ku caddaynayo caanahaasi taxriimkii way keenayaan xaaraam noqoshayihii waa keenayaan waana qowlka jumhuuru ahlilcilmi waana qowlka jumhuur ahlilcilmi ay mareen oo waxay noqonaysaa gabadhaasi ama nin sababtii ha ku irmaanaato ama sideedaba ha isaga irmaanaato oo caana un ha yeelato siday isaga joogto hadday gabadhaasi caana yeelato ilmaha ay jaqsiiso hooyay u tahay cidduu doonayaba ilmahaasi ha noqdee hadduu doonayo ilmo u maxrama ha noqdo wuxuu doonayaba ha u noqdo ilmaha ay jaqsiisay hadday doonto iyadoo walaalo ana ha jaqsiisay ilmaha ay jaqsiisay hooyay u tahay min haadihi jiha jihadan iyadaa ahe radaacada insha allahu halkeedaynu ugu tegi doona walukhtu min aradaac walaashii nuugmada waa taa naaska kula nuugtay tii nasabka maaha oo tii kula dhalatay maaha walaasha nasabku saddex jihay ka timaadaa ama aabbiyo hooyaa isku tihiin ama aabbo qura isku tihiin ama hooyo qura saddexdaa jihay ka timaadaa tani saddexdii midna maaha waa walaal nuugmo nuugmuunbaa isukiin keentay waxaa laga yaabaa adigu inaad soomaali tahay iyaduna hadday doonto inay tahay amerikaanad ta aad jaqaysaana bakistaanad noqoto dabeedna islaantaa bakistaanta ahi soomaali iyo maraykan isu keentay macnaha naaskaa qura isu keenay wax kaloo ka dhexeeyaa ma jira wa arbacun afarna bilmusaahara xagga xididnimada ayay afarna xaaraam ku tahay afarna waxay xaaraam ku tahay xagga xididnimada umu zawja xaaska hooyadeed afarna iyagoo dumar iska bannaan oo ku xalaalo ahaa ayaa waxaa xaaraantinimaynaya xididnimo iyo guur guur baa xaaraantinimaynaya oo xididnimo aada reer la xididay ayay dumar kale kaaga xaaraamti xaaraantinimoobayaan marka wuxuu yihi wa arbacun afarna bilmusaahara bay ku xaaraam yihiin xididnimo umu zawja xaaska hooyadeed xaaska hooyadeedaasi waa tii dhashay ayeeyooyinkii min kulli jiha uga imanayay labada dhinacba umu sawja bay gudagelayaan intuba gabadhaada hooyadeed iyo ayeeyooyinkeed oo ama xagga hooyo ka ahaaday ama xagga aabbe ka yimi waa umu zawja xaaska hooyadood wey xaaska waxay u yihiin hooyo waxaanay ku xaaraantinimoobayaan bimujarad alcaqdi caqdiga oo qura meherka markaad ku xidho haddaad doontaan labadiinan meherka isku xidhanayaa filim bayaydaan iska daawan iska daacayaanan iyo si dhabah filim bayaydaan iska daawan oo midkiinba dunida halka midkiinba dunida kooneha kaga noolaado hadduu doonayo gabadhaa saacaddaad mehersato ee caqdiga lagugu xidho hooyooyinkeed tii dhashay iyo ayeeyooyinkeed oo xagga aabbiyo xagga hooyaba ah caqdigaa aad gabadha ku xidhay daraaddood bay kaaga xaaraam yihiin biijmaaci ahlilcilmi biijmaaci ahlilcilmi xaaraan bay kaa noqonayaan taasi waa mid ta labaad ee xididnimada ku xaaraam tahi warabiibatu wey waa xaaska inanteedii xaaska gabadheedii ama inanteedii idaa dakhala markuu la guri galo ee bimacnaa uu u galmoodo dakhaladan jimac baa looga jeedaaya bilummi hooyooda marka uu la guri galo xaaska inanteeda ay dhashay xaaskaagu inantay dhashaa waa laba miduun midaad adigu ka dhashay iyo mid cid kale ka dhashay waa labadaa midood taad adigu ka dhashay horaa loo soo tilmaamay oo waa banaatukum weeye oo waa hablihiinii aad dhasheen baa layidhi oo taasi nasabkii bay ku jirto horaynu uga nimid taa iska ilow taa looma jeedo maanta halkan waxaa looga jeedaa xaasku gabadhii gabadhan aad guursatay inantii ay wadatay ee ay nin kale u dhashay amaba hadday doonto dariiq khaldanba ay ku dhashay rabiiba bay noqonaysaa labada jihaba ama zinaha ku dhasho ama xalaal ha ku dhasho waa inanteydii iyadaa dhashay tan noocaasiya rabiibaa la yidhaahdaa gabadhaa hore u wadatay taasi hadduu hooyadii la guri galo xaaraan bay ka noqonaysaa biijmaaci ahlilcilmi tan noocaasiya waa xaaraan allahuma ilaa miyay ku hoos noolayd mise kuma hoos noolayn halkaa ijmaacu waa ka bedelaan karaa sidaa laakiin marka la isku soo ururiyo waxa weeye rabiibadaasina waa xaaraam haddii hooyadii lala guri galo wa zawjatu labi xaaska aabbaha aabbaha xaaskiisa waa aayada islaanta loo yaqaano zawjatu lab aabbaha xaaskiisa oo aayadii ah iyo wa zawjatu libni wiilka gabadhiisii wiilka aada dhashay kuu sii dhalay intuu doonaba hoos ha u dego xaaskiisa aada sodoga u noqonayso xaaraan bay kaa tahay iyaduna biijmaaci ahlilcilmi labaduba labadan dambena mid kastaaba waxay ku xaaraam noqonaysaa bimujarad alcaqdi sidaynu hore u tilmaanay meherka oo qura haddii aabbaha gabadh loo meheriyo hadday doonaan ismabay arag kaba soo qaad isagu yurub baabu iskaga nool yahay odaygu iyaduna tusaale ahaan burcadeennanaa bay joogtaa dabadeedna ismabay aragba ismaba yaqaanina waa reer hebel inani ma u joogtaa unbaa loogu meheriyeyba oo inantii dabeedna la ogolaysiiyey saacaddaa odayga loo meheriyey ee caqdiga lagu xidhay haddii odayga naftu ka baxdo iyagoo xitaa aan telefon ku wada xidhiidhin iska daa inays arkaane gabadha noocaasi ahi waxay kaa noqonaysaa muxaram biijmaaci ahli ilcilm gabadhaasi waa aayadaa weeye mar haddii odayga caqdigeedii ku dhacay waa aayadaa xaaraan baanay kaa tahay waxaanay gudagelaysaa walaa tankixuu maa nakaxa aabaa'ukum taasi bay gudagelaysaa oo marnaba ma bannaanaanayso oo walaa tankixuu maa nakaxa aabaa'ukum min annisaa yacnii ha guursanina wixii aabbayaashiin guursadeenoo haweena aabbahana loogama jeedo aabbaha ruma oo qura eh awowyadaa oo dhanina waa la mid min kulli jihatin kaanu dhinacay doonaan baa ka ahaadeen awowyadaa oo dhani waa la mid aabbaha aabbahan ruma oo qura loogama jeedo gabadh kastoo awowgaa guursadayna waa gabadhii aabbahaa guursaday la mid tahay waa ayadaa mid kastaba mar haddii caqdi dhacay biijmaaci ahlilcilmi waa xaaraan gabadha wiilkaaga guursaday ama wiilkaaga wiilkiisu guursadayna hadduu meherba ku xidho hadduu meherba ku xidho waxa weeye iyaduna waa ka xaraan oo iyaduna marnaba kuma bannaanaanayso weligood bay is arka afartaa dumar ah ayuunbaa xididnimada ku xaaraam ah dumar kaloo xididnimo kaaga xaaraantinimoobaya ma jiraan afartii saddex ka mid a mid kastaba waxay ku xaaraamtinimowday caqdiga in lagu xidhay oo qura in la mehersaday midina maxay ku xaaraamtinimowday bidukhuul in lala guri galay in lala guri galay oo xaaska aad mehersatay inantay dhashay ee ay hore u wadatay waxay kaaga xaaraam noqotay galmada aad hooyadeed u galmootay laakiin meherka kaaga xaaraan noqon mayso oo markaad islaanta mehersato haddaad tayar istaahid war malaa tayar baaba kasii caqiibo badan bal adigu iska naso waad odhan kartaa bal adigu ina kala yaro jooji oo tayar waad mehersan kartaa intaad iyada iska sii dayso sida awadeed baa sheekh ibnu cuthaymiin raxmat ullaahi calayhi kitaabkiisa cajaa'ibta qabee sharxulmumtica wuxuu markaa ka jawaabayaa su-aal odhanaysa haddii gabadh aada guursato oo masalan ay muddo guriga aad kula jirto wax galma ah si aanad ku samaynin gabadh baad guursatay waad la guri gashay laakiin galma kaama gaadhin si wax kaa noqdeenba gabadhaa iyada ah inanteeda ma guursan kartaa markaasuu leeyaha haa maxaa yeelay mar haddaan galma dhicin arrinta galma xaaraam yeeshee mar haddaan galmaba meesha jirin guri baanu yaro wada gallaya oo sheekadaasi wax wax kuu diidaya maaha halkaa waxaa kaaga soo baxayaa dumar wixii intaa ka soo hadhay ayadii baynu sheegno ugu horreysay hale masalan hooyadii xaaska iyo iyo ubadkeediiba marka halkaa waxaynu ka ogaanaynaa tusaale ahaan innagoo horeba dee u tilmaano hadalkan soo waday oo ay ahayd macnaha afartaasunbaa xididnimo kaaga xaaraantinimoobaye halkaa waxaynu ka ogaanaynaa dumar kaloo xididnimo ku xaaraantinimoobaya inaanay jirin xaaskii oo kale markaad guursato markaad meherka sidaa ugu xidho hooyooyinkeed hooyadeed iyo ayeyooyinkeed oo dhani waa kaa xaaraam markaad caqdiga saa ugu xidho inanteeduse weli kaama xaaraantinimoobin ilaa aad la guri gasho iyada inanteediina saacadda aad islaanta la guri gasho iyo wixii inantaa ka farcamaaba iyo wixii inankeeda ka farcamaaba furuucdeedoo dhani saacaddaasay kaa wada xaaraam noqonaysa khalaas mar allaaliya markaad islaanta la guri gasho aabbihii islaantaa markuu caqdiga ku xidho waxaa kaa xaaraam noqonaysa maxay iyadoo qura hadda la soco iyadoo qura kaa xaaraam noqonaysa kaa xaaraam noqon mayso usuusheeda iyo furuucdeeda midnaba gabadhaa iyadaa gabadhaa aabbahaa guursaday iyadunbaa kaa xaaraama oo qura hooyadeed waad guursan kartaa marka odaygu iyada guursaday adna hooyadeed waad guursan kartaa inanteeday hore u wadatayna waad guursan kartaa wax kuu diidaya ma jireen iyada oo qurunbaa kaa xaaraama aayada waxaa kaa xaaraama iyadoo qura laakiin furuucdeedu xaaraamkaama aha kuway aabbahaa dee u dhasho mooyaane xaaraamkaama aha hablaha hore ay wadatay waad guursan kartaa hooyadeedna waad guursan kartaa iyo ayayooyinkeed waa waadix baan umalaynaa ibnigana waa sidaasi leeg oo ibniga laftiisa ah wiilkaagu gabadha uu guursado iyadoo quraa kaa xaaraam ah ee ubadkeeduna kaama xaaraam aha ay cid kale u dhashay hooyooyinkeedna kaama xaaraam aha aan u malaynaya iyaduna inay caddaha gabadha inankaagu guursado iyadoo quraa kaa xaaraama laakiin inantay wadato kaama xaaraam aha iyo wixii ka farcamaaba mar haddaanu inankaagu dhalin hooyooyinkeedna xaaraam kaama xidid gebigoodaba inta ku xaaraamtinimooba waa intaa marka halkaa maxaa ka soo baxaya islaantii ay soomaalidu ka carari jirtay aayada abti lo odhan jiray maxay ku caddaa inay xalaal tahay alma ujeedaa aayadii abti ee soomaalidu ka carari jirtay ama la odhan jiray inanka u aayadaa islaanta la sii joogo xaafaddu waa ku cidlo eh waa gayaan wey ayo adeerna hadalkeedaba daa-o iyada taa waa aad baynu u naqaanaa inankaad adeerka ruma u tahay gabadhuu qabana waa xalaal odaygu sodoga u yahay sodog baynu dhahnaa soo maa waa xalaal iyaduna wey kan yaree rabiibka ah ee islaantii hore u wadatay xaaskaagu inankay hore u wadatay gabadhuu qabaana waa la mid waa xalaal iyaduna isaguna gabadha aad qabtaa inankanay wadataa islaantaada bahda kale isna nabadgelin maaye la soco soo sidaa maa isna ma nabadgelinayo oho odaygani hooyadii buu qabaa oo islaanta bahdiisa kale ma geeyo ma dhacayso waa guursanaya mar hadduu hooyadii guursaday isaguna barkada markuu dhinto ta kalu dumaalaya markuu ya marka xididka afartaa qura ayuunbaa ku xaaraama aan ka gudubna wa waaxidatun midina min jihati aljamci xagga kulminta oo qura ayay xaaraam ku tahay waa naska qur'aanka marka la eego gabadhina waxay ku xaaraam tahay xagga kulminta oo qura wahiya ukhtu zawja waa xaaska walaasheed xaaska walaasheed waxay xaaraam ku tahay xagga kulminta oo qura oo bimacnaa gabadha dumaashidaa waad geydaa ama dadka qaarkiis ay ku magacaabaan seedidaa ah waad geydaa bimacnaa gabadhaada la dhalatay dumaashidaadaa waad geydaa laakiin markaad walaasheed qabto waxay xaaraam kaaga noqonaysaa inaad jamcisaa maxramse dee uma tiida waa gabadh gayaana ee waxay xaaraamun ku tahay inaad walaasheed la kulmin karto sida ilaahayba subxaana wa tacaala uu tilmaamayo wa an tajmacuu bayna alukhtayni ilaa ma qad salaf maanaa inaad kulmisaan baa xaaraama laba walaala ah oo bimacnaa waa waxyaabihii jaahiliyaddu markaa ay samayn jireen ilaa maa wixii idin soo hormaray mooyaane waaya taasina markaa waxay noqonaysaa kulmin ayay ku xaaraam tahay laakiin gaar ahaanteeda xaaraamu ma aha waxaad hadday ta hore kaa dhimato ama aad furtaba ta kale waad guursan kartaa walaa yujmacu lama kulmiyo bayna almar'ati wa cammatiha gabadh iyo eedadeed lama kulmiyo walaa bayna almar'ati gabadh iyana lama kulmiyo iyo wa khaalatiha habaryarteed eedada iyo habaryarta horeynuu isula soo garannay sooma mid kastoo lab oo aad dhalmo ku gaadhayso oo xagga hooyo iyo xagga aabbeba ka ahaaday gabadha la walaalahi waa eedo mid kasta oo gabadh kastoo aad dhalmo ugu ku gaadhayso bimacnaa ama ku dhashay ama ayayooyinkaa ah dhinacay doontaba ha ka timaadee gabadha la walaalahina waa habaryaro marka waxaa kaloo xaaraama buy gabadhiyo habaryarteed in la kulmiyo ahlulcilmigu dumarka aan la kulminaynin daabit bay u sameeyaan daabit lagu garanayo daabitkaasi wuxuu yahay lagu soo koobayaa in la yidhaahdo kullu imra'atayn low qudirat ixdaahumaa dakaran lama xalla lahaa nikaaxu lukhraa liajli alqaraaba falaa yaxilu jamcuhuma dumar kasta ama laba dumaroo kasta laba dumaroo kasta oo haddii mid ahaan nin laga dhigo ta kale aan geydeen xigaalnimo daraaddeedna aan ku geydeen xagga qaraabada marka laga eego haddii midkood nin loo rogo aan ta kale geydeen in la kulmiyaana waa xaaraam marka xagga qaraabada laga eego oo waxaa wax lagu markaa sababka taxriimka keenaya waa saddex miduun ima alqaraaba inay gabadhu kaaga xaaraam noqoto wa ima almusaahara xididnimo inay kaaga xaaraam noqoto wa ima alradac saddexdaas sabab baa keenaya xaaraam noqoshiya gabadhaad leedahay waa iga xaaraamo ma geeyo ama xigaalnimaanaad ku geyin ama xididnimaanaad ku geyin ama nuug maanaad ku geyin waa saddexdaa midood markay sidaa tahay daabidkii maxaynu ku qeydnay liajli alqaraaba qaraabo daraaddeed haddaynu doonnana daabidka waa bedelaynaa oo aynu isnidhaahno maca almusaaharadu ha guda gasho oo waxaynu odhanaynaa halkaynu ka nidhi uun low qudirat ixdaahuma ayuun baynu odhanaynaa kullu imra'atayn low qudirat likulli waaxidatin minhumaa dakaran lama xalla laha lukhraa lama xalla laha nikaaxu lukhraa falaa yaxilu jamcuhuma waxaynu leenahay laba dumar oo kasta markaynu doonayno macalmusaaharadu inay guda gasho laba dumar oo kasta oo mid kastaba marka nin laga dhigo markeeda ta kale aan geyin marka la yidhahdo heblaaye haddaad nin tahay maxaad u noqon lahayd inantan nooca abaladna haddaad nin tahay maxaad u noqon lahayd nooca ee isgeyi waayaan in la jamciyaana ma bannaano iminka saddexdan aynu nidhi lama jamcin karo oo gabadh iyo walaasheed gabadh iyo eedadeed gabadh iyo habaryarteed mid kasta haddaad nin ka dhigto ta kala geyi mayso labada habloodee walaala ah haddaad mid marba mid nin u rogto maxay noqonaysaa waa inan iyo walaashi eeddada iyo gabadha loo eeddadayay haddaad kala bedeshana haddaad eeddada nin u rogtana waa inan iyo eeddadeed maxaa leeya waa inan iyo adeerkeed baan ujeedaa cafwa haddaad eeddada nin u rogto waa inan iyo adeerkeed ismana geeyaan haddaad ta yar nin u rogtana waa wiil iyo eeddadii marka labada dhinac dhinacaad kaga timaadaba isma geeyayaan sidaas si la mid ah ayuy tahay habaryartuna oo haddaad ta yar u rogto ninna waa inan iyo habaryartii haddaad habaryarta nin u rogtana waa inan iyo abtigeed midnaba isma geeyaan dumarka noocaasi ah in la jamciyaa ma bannaana in la jamciyaa ma bannaana laakiin hadday intaa ka baaqsato in la jamciyaabaa bannaan sida inan iyo aayadeed oo kale inan iyo aayadeed in la jamciyaa waa bannaanta oo gabadhii aad qabtay odaygii sodonka ku ahaa islaantii yaraydee kale uu qabay hadda tatan aad qabta dhashay maaha oo dee ummahaatu nasaa-i kun bay noqonaysaa markaa waa bahda kale odaygaa soddonka ku ah islaanta yare kale uu qabo hadduu furo ama uu ka dhinto labadooda waad isu keeni kartaa waana inan iyo aayadeed ruma waadix waa la isu keeni karaa saxaabadana way ka sugan tahay qaarkood oo isu keenay biijmaaci ahlilcilmina waa bannaantah sida cabdillaahi ibnu jacfar oo kale way ka sugan tahay inuu jamciyey jabala saxaabigii la odhan jiro kale bisanad saxiixa bay kaga sugan tahay inuu jamciyey inan iyo ayadeed marka waa la kulmin karaa labada aharee aan tilmaamayaabana waxaad ka arki kartaa masalan kitaabka maa saxa min aathaari saxaabati fi lfiq wixii ka ansaxay saxaabada fiqiga shiikha marka zakariya ibnu qulaam qaadir albagistani juskiisa saddexaad waad ku arkaysaa labada aharoodba iyagoo saxiixa marka waa la kulmin karaa inan iyo ayadeedoo kale waa la kulmin karaa wayaxrumu waxa xaaraam ah min aradaaci nuugmada xaggeedii waxaa ku xaaraam ah maa yaxrumu min anasabi nasabka xaggiisa wixii ku xaaraam ahaa nasabka wixii ku xaaraam ahaa nuugmadiina waa ku xaaraam toddobadii nasabka ee aynu soo tirinay nuugmadiina waa ku xaaraam maalan tusaale ahaan gabadha ku nuujisay ee aad naaskeeda jaqday iyada hooyooyinkeed hablaheeda ay dhashay ama ay jaqsiisay waxa weeye walaaladeed hablihii walaaladeed ahaa intii oo dhan waxa weeyaan jihadii hooyo markaad hooyo caadiya oo hooyo asala aad lahayd oo ku dhashay intii ku xaaraam noqon jirtay xaggana xaaraam bay ku noqonaysa ninka caanahan u sababta ah ee leh haddii caanahan nin u sabab aha oo masalan gabadha qabo isaguna aabbu kuu noqonaya waa aburadaac isaguna inta inteedii ayaad u joogsanaysaa oo gabadha la walaasha ah gabadha isaga dhashay gabadha u eedada ah ta u habaryarka ah intii nasabka inta inteedii baa ku xaaraam noqonaysa nebiguna sala allahu aleyh wasalam maadaama jawaamicu lkelim la siiyey sidaasi buu ku tilmaamay ina aradaaca tuxarimu maa yaxrumu min alwilaada xadiiska saxiixaynka radaacada waxaa ku xaaraam noqonaya oo ay radaacadu xaaraam yeeshaa waxa wilaadadu ay xaaraam yeesho yo xigaalnimada iyo dhalmadu ee markii hore uu inagu lahaa laba radaacada ku xaaraama wuxuu uga jeeday naska qur'aanka inta ku soo aroortay taasuu uga jeeday ugama jeedin radaacada laba qura ku xaaraam noqda ugama jeedin ee inta nasabka ku xaaraam noqota in lamida baa ku xaaraam noqota masaa'il adigu ahlulcilmigu ay marmar ka soo istifnoodaan oo wax ka soo reebaan markaad si dhaba u eegtana aad arkayso inaanay mawducaas si dhaba u qusaynin ee ay shabahun la leedahay ayaa jira kuwaana indhahaynu ka laabanaynaa ama afar ka midoo ay marmarka qaarkood ku gabyaanba ha noqoto arbacun fi radaacihunna xalaalan waidaa maa naasabatuhunna xaraamu beydka iyo kowa lamidka ay ku sheegaan ama markay toddoba gaadhsiinayaan sida ashbaah wanadaa'irka iyo muqniyulmuxtaajka kuwa lamidka ah ama waxa weeye kitaabka kutubta kitaabkan oo kale sharaxaya sida kifaayat alkhiyaarka iyo iqnaaciya kuwa lamidka ah waxba indhahaynu ka roganayna waayo baahi uma qabno xadiiska nabiga inagaga filan bal dumarkii muxaramaadka ahaa muxaramaad min annisaa halkaa haynagu daaya halkaasaynu kaga gudbaynaa malaa intaasi way nagaga filan tahay baan u malaynay nin imanka ku khaldamaya war gabadha maxaa kuu geeyey la odhanaya malaa ma jiro intaa waa fahmaynaa baan u malaynay wa turaddu waa la celiyaa almar'atu gabadhii bikhamsati cuyuubin shan ceebood baa lagu celiyaa biljunuun waali waljudaam cudurka judaamka loo yaqaano ee jidhkaad googooya iyo walbaras cudurka baraska la yidhaahdo waradqi xubin tarankii oo awdma oo cad awdo kaasoo markaa yamnacu lwadca galmada diidaya oo aan suuro gelinaynin iyo walqaran in waxa weeyaan meeshii lafi awdo oo lafi isku soo dhowaadaanoo xubin tarankii la isticmaali kari waayo shantaasiba dumarka waa mawaanic markaa keensanaysa marka mar waa mawaanic ama ceebo diidaya dawaamu nikaax nikaax inuu sii jiro mawadadii iyo raxmadii la rabay in laga dhaxlo nikaaxana meesha ka saaraya taasi oo keensanaysa in markaa gabadhii iyo ninkii ay kala tagaan oo kala fasakhdaan wa yuraddu waa la celiyaa alrajulu ninkiina bikhamsati cuyuubin shan ceebood biljunuun waali waljudaam cudurka judaamka ee jirka googoynaya iyo walbaras iyo baraska kaa jirka caddeeya iyo waljabi xubin tarankii inuu go'o ama xubin taranka iyo labada xiniyoodba ha go'een ama xubin taranka oo qura ha go'o calaa qowli jumhuur ama waxa weeye labada xiniyood oo qura ha go'een calaa madhabi imaam ilmaalik marka lagu soo jabi intaba waa laga cabiraa laakiin maanta shaaficiyadiigu jumhuurku may raacsan yihiin oo haddii labaduba go'aan iyo haddii xubin taranka oo qura go'o waa jabi haddii la yidhaahdo xubin tarankii iyo xiniyaba way israaceen iyo haddii xubin tarankaoo qura go'o wuxuuba waa jabi iyo walcunna hamad la'aan hamad la'aan qofkii inuu hamadoon waayo oo gabadhii wuxuu ku biirinayaa xagga galmada aanay jirin halkan wuxuu shiikhu ka gudagelayaa raxmatullaahi calayhi wax loo yaqaano marka cuyuub waxay ahlulcilmigu ka cabiraan oo keensanaysa alcuyuub fi nikaax maana cuyuubta nikaaxa dhexdiisa ku sugan ee fasaqa iyo radinta in gabadhii dib loo celiyo keensanaysa ayuu markaa halkan ka guda gelaya had iyo jeer madhabka shaaficiyaduna baabka fasqiga ee laga yaabo madaahibta kale wakhtiyada qaarkood inay baabaystaan oo baabulfaski yidhaahdaan gabadho markay fasahan karto iyagu laba meelood bay ku keenaan marka cuyuubta nikaaxa dhexdiisa ku timaada macnaha nikaaxa dhexdiisa ugama jeedno nikaaxa dhexdiisaay soo darinaysaa macnaha baabka nikaaxa cuyuubta lagaga hadla ee ku dhex timaada halkaa fasakha way kaga hadlaan oo gabadhu way fasakhan kartaa marka ceebaha la arko meesha labaad ay fasakha kaga hadlaan waa nafaqaadka baabu nafaqaat markay nafaqaadka iyo halkaa ka hadlayaana gabadhu inay fasakhan karto way ka hadlaan qaaliban labadaa baab bay ku keenaan marka nikaaxii iyo guurkii oo ujeeddadiisu ahayd inay kalgacalka iyo naxariistu daayimto oo labadan qof si wanaagsan u wada dhaqmaan waxaa dhici karaysa ceebo ama khalqi ahoo alleh sidan ugu abuuray ama waxa weeyaan waxyaabo kale oo khuluqi ah oo markaa sidooda ugu soo dirriyey oo carid ah oo markaa meeshii dhaxal siinaya nufra iyo kala cararid oo maa yurisu nufra baa dhici karaysa wax markaa inay kala cararaan labadii qof keensan karaya arrinta noocaasiya waxay keensanaysaa calaa qowli jumhuuri ahlilcilmi marka lagu socdo qofkii labadii qof inay kala fasakhan karaan fasakhadanna faa'iidooyin badan baa ku jirta iyada lafteedu furitaanka meelo kale ay kaga wacan tahay masalan waxaana u shardi noqonayaa tusaale ahaan marka ugu horreeya ceebtan shaksiga inaanad ugu badrhiidhin haddaad ceebta ku qaadatay oo markii hore baad ugu badheedhay iminka inaad tahaydu waan fasakhanayaa lagaa yeeli maayo horta waa inaad ceebtan shaksiga ugu badrhiidhin waana inay tahay ceeb diidaysa mawaddadii iyo kalgacalkii iyo waxyaabihii waxa weeye dadka isu soo jiidi lahaa waa inay tahay ceeb meesha ka saaraysa arrinta noocaasiya markay timaaddo waxba intani way iska tamhiili shaaficiyadu toddobadan ceebood bay had iyo jeer sheegaan iska tusaale ahaan ee xasrin maaha markaa sida saxda ah ceebaha kale ee ka sii daran iyaguna xukunkanun bay qaadanayaan marka horta ugu horrayn waa inaanad ceebtan ugu badrhiidhin waxa weeye waa inaanad ugu badrhiidhin ceebtan oo ceebta marka hore waa inaad u badrhiidhin waa marka labaade haddaad doonto marka dambeba marka horeba yaad ogaanine marka dambe aad ogaatana waa inaanad ku sii waxa weeyaan sugnaanin marka ceebahani toddobadee shaaficiyadu sheegayaan waa iska tamhiili cala saxiix waayo daliil khasiis ayaa ma jiro ee waxa weeye ceebaha wixii ka sii daran ama la mid ah intuba waa gudagelaya casrigeennana waxaa aada u macruufa oo arrintan soo gudagelaya cudurka aidiska loo yaqaano ceebahanuu gudagelaya sida saxiixa waxaa kaloo gudagelaya cuqmiga waxaan la yidhaahdo madhalaysnimada cala saxiix markaan idilaahay khilaaf baan ishaaraya waa waxyaabaha gudagelaya oo dadkeenna in badani ama wadaadadu markaanay masaa'ilka laga yaabo inaan in badan ah tadabbur badan u siinin arrintuna cusub tahay kuwo badan bay ka naxsataa waxaan xasuustaa wakhtiyada qaarkood rag la yidhi gabadha nin aidhis qaba ama guursan kara ama gabadhii ninku qabay haddii aidhiskii la ogaado maxaa la yeelayaa oo markiiba ilowba ilow waa waajib waa in laga diraa waa meshaa ka saaraya laakiin arrin saxa maaha arrin saxa maaha ceebahanun bay la xukuntaa gabadho hadday tahda ninkayga aidiska qaba waan haysanaya yaa u diidaya malmaane hadday do- hadday doonto ama haysu waxaa isu doonanaya ama hadday doonto waxbaba isu doonan mayne waan iska dhaqaalaynaya yani waa xor wey waayo cuyuubta noocan ahi ma raadayso nikaaxa sideedaba nikaaxa ma raadayso oo kuma keento fasaad kuma keensanayso ee gabadho hadday taada ninkaa xiniyaa iyo xubintarankuba ka go-an yihiin baan anigu guursanaya sharcan waxa weeyaan waxu diidaya ma jiran cala saxiix waayahay marka qodobka uu inoogu hormariyey waa waali waalidii waxaa laga yaabaa qofkii waxay kala intifaacaan daaye inuu qalaq iyo naxdin iyo dhibaato saacad kasta ku noolaado marka haddii gabadhii aad guursatay ama gabadha ninkii guursaday ay aragto isagoo masalan midhar kiniina alliqaya oo ay tahdo ma madaxaa ku yaro xanuunay ya maya waa iska yara mentalka tabletkiisiiya waxba wax saa usii weyn maaha ya xagga waalidaa loo yara isticmaalaaye arrintu ma sii cuslee uu ku yidhaahdo oo uu yidhaahdo kiniin baan nafta ku maradhaaminaya dee waxay heli kartaa saacaddaaba inay fasaqato oy tahdo anuma nin waalan baan kusoo talagalay oo gebigiisuba kiniin arrinta ku hor taagan way heli kartaa judaamkii waa sidaasi leeg oo gabadhii ama ninkii mid kastaba ha noqdo labadaba waa ama markaa cuyuubta ay mushtaraka ku yihiin haddii la arko cudurkaa jidhka googooyey xadiiska saxiixa ina ahaa farii min almajduum firaaraka min alasad judaamka iyo waxaad uga carartaa kaa judaamka qaba sidaad libaaxa uga cararayso dee qofkii wuxuu heli karaa inuu iska sabrana waa heli karaa dee inay markaa gabadhii ama ninkii kii qabaaba ka kala yahdo war dee anigu sidaan ma filayne waxa weeye arrintani marba eegmadaaba naxdin igu keenaysa e ile arrintu raaxaysiya siyaabo kalean kusoo talagalae dee ina kala jooji halka aan ku kala noqonno way heshaa isaguna waa helaa baraskiina waa la mid hadday isugu sabrayaanna xaq bay u leeyihiin haddaanay isugu sabrayno ay dib uga booddo ama isagu dib uga boodana oo yahdo sidan layskuma ogeyna xaq bay u leeyihiin radqigii waa xubin tarankii oo awdma oo waxba ka suuro geli waaya qara- oo markaa cad baa awdaya qarankuna waa laf baa awdaysa marka maxalkii istimtaacee lagu raaxaysanaya hadduu waxba ka suuro geli waayaan gabadhii oo waxba laga waayo taasina waxa weeye wax u bannaynaysa ninkii inuu fasakhdo fasakhadna faa'iidaa ku jirta waa marka koobaade markii koobaadaad gabadha la guri gashaba haddaad waxba ka weydo horta meherkii waa kaa dhacaya oo qabla dukuul xukunkeed bay qaadanaysaa ila cidibo ma galmoone waxbaba laguma haye waxay noqonaysaa horta meherkii waa kaa dhacaya dalqadiina waa kuu badbaadaya oo ina kala kaxeedan aad leedahay waynu kala tagnay saddexdii dalqadood waxba kaa furmi maayaan ee dib haddii loo soo cilaajiyo oo arrintii lasoo daweeye arrintii iska hagaagto oo mar dambe tidhaahdaan halkiinima ka bilownaa saddex dalqadoodoo cusub baa qaabilaysaa marka fawaa'idda ayaa ku jirta oo lama odrhanayo oo ninku isagu dalqad baabu adeegsan karayaa muxuu ku falayaa markaa ceebtan uu ku radinaya fasakha muxuu ku falaya waayo fawaa'id ba ugu jirta haddaad gabadhii furto adaan la guri gelin dee nisful mehri baa lagugu yeelanaya meherka barhki hadduu doono meherkuna qaali baabu ahaa barhkii dhig baa lagu odhanaya laakiin haddaad ceeb ay leedahay daraaddeed u radiso meeshii arrintu ku kala dhaqaaqo waxba laguguma leh waxba lagugu yeelan maayo waxa weeye markaa ina kala jooji wey ninkuna wuxuu la dheeraad yahay isaguna xubin tarankoo go-an iyo hamad la-aan haddii xubin taranku go-an yahayna hadal ma jiro haddii uu hamad la-aan yahayna ahlulcilmigu waxay tilmaamaan ilaa muddo sanada in loo kaadinayo oo gabadhaa la odhanaya bal ninkaa intaa nala baxnaani muddadaa sanadka ah muddadaa sanadka ah marka lala baxnaaniyo waayo dabaylahan isweydaaranaya ayaa dadka jirhkooda midiba qofba nooc aada ula shaqeeyaa oo laga yaabaa hamadiisu xilli gaara inay badato oo wakhtiyada qaarkood inuu soo diiro laga yaabaa marka haddii waxa weeye uu afartaa xili midnaba waxba laga waayo dee kaasi waa finish wey waa ka fadhidaa khalaas marka gabadhii fasak bay xaq u yeelanaysa in la iska kala dhaqaaqo inay kala jooji inay tahay halkaasaa markaa lagu kala dhaqaaqaya waxaa kaloo aan ishaari lahaa masale kale maadaamaaynu cudurka aidiska arrintiisa yaro ishaarnay ahlulcilmigu waxay hadda isweydiiyaan casriga faxsi iyo baadhis ma la samayn karaa marka qabla alzawaaj guurka ka hor baadhis ma la samayn karaa oo ma la odhan karaa gabadhiina dunida cudurraa ku jira eh bal horta isa soo baadh ina keen isbaadhne inaad cudurrada gudba ama aidis ha noqdo ama kuwa kale galmada lagu kala qaado ha noqdo faraa badan leh noocyada badan leh ma la odhan karaa gabadhay bal hadda isbaadh anna waan isbaadhaya mise lama odhanayo horta marka hore waxaynu leenahay haddaanay weji kalo ama imaamka muslimiintaoo ummadda amray iyo weji ka baxsanoo noocaasa aanay ku waajibin horta marka hore waajib maaha isbaadhistu waxba waajib maaha laakiin waa shay muhim ah cala saxiix araajix culimada qaarkoodoo diiday way jiraan sida sheekh ibnu baas oo kale raxmat ullahi caleyh fatwadiisii lix iyo sagaashankii waa diiday oo wuxuu tilmaamay marka ixsaanu danni billahi iyo qofkii oo markaa walihii malihii loo hagaajisan lahaa ee loo wanaajisan lahaa xaga le waxa weeyaan qofkan xusnu daniga loo hagaajin lahaa ayaa meeshii ka baxaya laakiin ahlulcilmigu waxay u badan yihiin inaanay wax dhibaataana lahayn labada masalena iska hor imanay waxa weeye inaad tahay idna isbaadh anna aan isbaadho wax dhibaataa inaanay lahayn bal inay gelayso adiladan faraha badan leh ee tasawujulwaluud alwuduud iyo kuwa la midka ah ee oo dhalmadii loo ixtiyaadayo maadaama adiladii bayna leedahay dumarka raggooda jecel ee dhalmada badan leh dunidiina iminka maanta dhalmadaba waa la isbaadhaya ma dhalays baa taa marka la doono lagu odhanayo marka haddaad tahay war barorta aan isbaadhno arrintu halka ay taagan tahay ama aan cudur ma dhalaysnimo iska baadhno ama aan cudur aydhis iska baadhno ama kuwa kale galmada ku gudba aan iska baadhno ama cudurrada wiraasiga ah ee masalan la kala dhaxlo sida mushawaha oo kale ilmihii isagoo bedelanba inuu dhalanayo yacni inay tahay cudurradii oo laga hortegayo bulshadiina la rabo inay hagaagto oo adigu adilo badanna way leedahay marka aanan hadda inaan waktiga laga yaaba inaga qaado haddaan u bambaxo marka waxaynu rajaxaynaa inay arrintaa iyada ahi bannaan tahay cala saxiix raajix way bannaan tahay laakiin taxafudaad iyo waxyaabo markaa la iska ilaalinaya bay u baahan tahay taasoo ah waxa weeye dee ciddan laysula tegayaa cid lagu kalsoon yahay dhakhtarnimadooda iyo qalabkooda iyo waxyaaba noocaasa inay noqoto oo qofkii aanay ku keenin isagoo aan waxbaba qabin dhibaato hadduu doonayo shaambada aanu kaba soo noqonba dad waxa weeyaan lagu kalsoonaan karo dacaayaadka iyo waxyaabaha inay dadka ka fidiyaan laga kalsoonaan karo oo laga fili karo inay dad wanaagsan yihiin oo cadaaliyina inay yihiin qalabkoodu masalan wax wax laga fahmi karo uu yahay arrimo noocaasa haddii la helo cala saxiix waa la samayn karaa waxaana kolley adigu masalada waxoogaa kutubta dhexdeena mutawafirka ku ah ee iska badan waxaa waxoogaa idiin soo khulaasaynayo si wacan idii kala hadli doona sheikha abu malik kitaabkiisa saxiixu fiqhi sunna juska saddexaad masaladu si fiican iyadoo ugu faahfaahsan oo ha koobnaatee kutubta dhexdeena aynu aada u haysano waa ka mid marka waa ka mid oo kolley dee kutubta mucaasiriinta ah fawaa'id badan bay leeyihin oo kolley waa muhim waktiyo badan in la eego bal waaqicaad nooshii waxyaabaha ku soo kordhay ee culimada markaa mucaasiriintu ay ka yidhaahdeen ee casrigaa jooga lagu kalsoon yahay intaasi baan jeclahay inaan kusoo gebagabeeyo adigu kolley daqaa'iqa hadhay haddii as'ila muuqanayso waynu ka jawaabi haddii kalena intaasi baan ku koobaya wallahu subxaana wa tacala aclam